جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا أرجى صحبة ولات واستدرك تآخينا كان الحب في المولى من أسمى معانينا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacanoo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si kasta oo aad inoo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka raadraaca toddobaadka oo habeen waliba oo sabti ahadahan oo kale aad kala socotaan warbaahinta andalus xarumaheeda wilayaadka islaamiga caawa waa sabti taariikhduna waxa ay ku beegan tahay shan iyo tobanka dulqacda sanadka kun afar boqol toddobiyo afartanka hijiri qodobada barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ku dhowaad labaatan murtadiin ah oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar ka miin ah oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose maxbuus nool iyo hub ay gacanta ku dhigaan mujaahidiinta iyo waraysi al andalus ka qaaday maxbuuskaasi barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin oo toddobaadkan gacanta ku dhigay magaalooyin muhiim ah oo dhaca dalka maali weerar istishaadi ahna ku dilay wasiirka gaashaandhigga xukuumadda ridada maali maktabka dacwada wilaayada baay oo tartan cilmiyeed heer sare ah u qabtay gabdhaha wax ka barta mu'asasada arricaayah ee ka furan degmada buulafulaay ee xarunta wilaayada baay waxaad caawa barnaamijka ku maqli doontaan warbixin aan idinkaga diyaarinay tartankaasi sidoo kale barnaamijka waxaad caawa kaga bogan doontaan qaybta shanaad taxanaha warbixinnada aan ugu magacdarnay soo kabashada deegaanadii lagu soo duulay ee wilaayaadka gobollada dhexe ganacsadee soomaaliyaha oo toddobaadkan lagu dilay dalka koonfur afrika xil uu halkaasi kusii badanayo beegsiga gaarka ah ee lagu hayo soomaalida kooxaha mucaaradka ridada oo ku dhawaaqay inay diiwaangelinayaan dadka ku dhaqan muqdisho ee dhulalkooda la boobay iyagoona eedeen culus u jeediyey kooxda ridada gurguurte madaxa maamulka ashahadalla dirirka puntland oo digniin culus u diray askar iyo siyaasiyiin uu ku eedeeyey inay soo abaabushay kooxda ridada soomaaliya qodobadaas oo faah-faahsan ayaad goordhow maqli doontaan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka raadraaca toddobaadka
واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا نفح الحب يرقينا والسلوى تواسينا ثوب الصبر في البلوى بالتسليم كاسينا وحقاق qodobka ugu horeeya ee caawa barnaamijkeena aan ku eegi doono waxa uu noqonayaa ku dhowaad labaatan murtadiin ah oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar ka miin ah oo ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen deegaan ka tirsan shabeellada hoose maxbuus nool iyo hub ay gacanta ku dhigaan mujaahidiinta iyo waraysi al andalus ka qaaday maxbuuskaasi iyo qodobo kale oo muhiim ah waxaad ku maqli doontaan xubintii dhacdooyinka waxaana halkan ka soo jeedanayaa yaasir moxamed waad mahadsan tahay walaalka cabdiqani xubintaanna waxaanu ku bilaabaynaa howlgallada ciidamada mujaahidiintu fuliyeen toddobaadkii tegey waxaana ka mid ah howlgalladaas kamiin mujaahidiinta u dhigeen kolonyo maleeshiyaad murtadiin ah oo dhaqdhaqaaqyo ka waday afaafka hore ee deegaanka mubaarag ee shabeellada hoose weerarka dhabagalka ah waxaa inta la xaqiijiyey lagu dilay sagaal askari oo murtadiin ah halka sidoo kalena lagu dhaawacay ilaa toddoba askari oo kale waxaa sidoo kale lagu qabtay maxbuus murtad ah shan qori oo aakay afartan iyo toddoba ahna waa lagu qanimiystay maxbuuska murtadka ah ee ciidamada mujaahidiintu weerarkani ku qabteen ayaana qadka taleefonka ku wareysanay howlgallada mujaahidiintu fuliyeen toddobaadkan ayaanu ku guda jirnaay sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay kamiin u dhigeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ka baxay deegaanka buufow kuna sii jeeday deegaanka number konton halkaas oo lagu dilay hal askari oo murtad ah ciidamada mujaahidiinta ee ka howlgala wilaayada banaadir waxay toddobaadkan howlgal ay ka fuliyeen degmada dharkiilay ku dhaawaceen sarkaal ka tirsan maamulka ridada ee gobolka banaadir kaasi oo lagu magacaabo maxamed muuse dhaawac garaab ah ayaana soo gaaray mujaahidiintu waxay sidoo kale fuliyeen howlgal qarax ah kaasi oo lagu beegsaday guri uu magaalada baydhabo ka degan yahay sarkaal murtad ah oo ka tirsan saraakiisha maleeshiyaadka riddada kaasoo lagu magacaabo sandheere waxaana jira khasaare soo gaaray waxaana jira khasaare soo gaaray qaar ka mid ah ilaaladiisa haddii aan halkaasi uga gudubno howlgallada mujaahidiinta dhanka kale dhacdooyinkii toddobaadkan ugu waaweynaa ee dhacay waxaa ka mid ah weerare saf ballaaran ah oo lagu ekeeyey magaalooyin gacanta ugu jiray militariga maali howlgalladan oo ay si wada jir ah u wada fuliyeen mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin iyo xoogaga jabhadda xoreynta aswaadka ayaa lagula wareegay magaalooyin dhowr ah sidoo kalena lagu dilay saraakiil muhiim u ahaa xukuumadda riddada maali sidoo kalena lagu dilay saraakiil muhiim u ahaa xukuumadda riddada maali oo ugu horreeyey wasiirkeedii gaashaandhigga qoyska wasiirkan la khaarijiyey ayaa warbaahinta u xaqiijiyey inuu ku dhintay weerar istishaadi ah oo loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey oo lala beegsaday gurigiisa oo u dhow caasimadda boomaako warbaahinta ingiriiska laga leeyahay ayaa tibaaxaysa in ay jiraan warar sheegaya in madaxweynaha maamulka riddada ee maali jenaraal azimi kuweta loo raray goob ammaan ah kadib markii isagana mujaahidiintu ay weerareen gurigiisa weeraradan oo geesta kalena sababay in si buuxda loogu xoreeyo magaalooyin waaweyn oo gacanta ay ku hayeen ciidamada riddada maali iyo ciidamada murtasaqada ruushka ayaa waxaa wadajir u fuliyey ciidamada mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin iyo jabhadda tawaariq ee aswaad falanqeeyo madax ka ah barnaamijka amniga ee gobolka saalex oo ay maamusho hay-ad gaaleed laga leeyahay waddanka jarmalka ayaa sheegay in howlgalkaani yahay weerarkii ugu ballaarnaa ee la isku dabarido muddo sannado badan gudahood ah dhowr saacadood kadib ilo amni ayaa sheegay in wasiirka gaashaandhigga islamarkaana ahaa ninka labaad ee maamulka militariga maali uu u dhintay dhaawacyo culus oo ka soo gaaray weerarkan istishaadiyada ahaa oo si gaar ah loogu beegsaday xaruntiisa deegaanka kati ee duleedka caasimadda boomaako dilka saadiyo kamaara oo da'diisu ahayd afartan iyo toddoba sanno jir ayaa la sheegay inuu dhirbaaxo kulul iyo dhabarjab ku yahay golaha militariga ee maali maadaama uu ku jiray shanta xubnood ee ugu sarreeya golahaasi islamarkaana ahaa aasaasaha kooxdii militariga ahayd ee agosto laba kun iyo labaatan xukunka ka turtay maamulkii hore sidoo kale mujaahidiinta maali ayaa ku dhawaaqay inay go'doomin ku soo rogeen magaalada caasimadda ah ee boomaako waxay sidoo kalena la wareegeen bara kontarool oo ku yaal meel u dhow magaalada caasimadda ah dhanka kale ganacsade ka soo jeeda soomaaliya ayaa lagu dilay dalka koonfur afrika wararka ka imaanaya dalka koonfur afrika ayaa sheegaya in kooxo hubaysan oo u dhashay dalkaasi ay toddobaadkani toogasho ku dileen mid ka mid ah soomaalida ku dhaqan dalkaasi dilka ayaa si gaar ah looga soo calaameeyey afaafka hore ee dukaan ganacsi oo uu ganacsaduhu joogay kaasi oo ku yaal xaafadda strand ee magaalada kabton kooxda oo loo badinayo inay yihiin burcad koonfur afrikaan ah ayaana si bareer ah u toogtay ninkaasi cabdulaahi mukhtaar cumar ayaa magaciisa lagu sheegay qofka kooxaha si ay ku dileen albaabka dukaankiisa waana qofkii toddobaad oo bishan gudahood lagu dilo xaafadaha hoos taga magaalada cabton ee dalka koonfur afrika kooxaha mucaaradka riddada ayaa ku dhawaaqay inay diiwaan gelinayaan dadka ku dhaqan muqdisho ee dhulalkooda la boobay iyagoona eedeen culus u jeediyey kooxda riddada kadib kulamo toddobaadkani ka dhacay magaalada muqdisho oo u dhexeeyey siyaasiyiinta mucaaradka iyo qaar ka mid ah shacabka dhulkooda uu boobay xasan gurgurte ayaa laga soo saaray qodobo dhowr ah isbahaysiga mucaaradka ee isku magacaabay golaha samata bixinta ayaa ku eedeeyey madaxa kooxda riddada soomaaliya in ay dhaqaale boqolaal milyan oo dollar ah ka sameeyeen boobka dhulka hantida guud iyo dhulalka sida shakhsiga ah loo leeyahay sheekh shariif sheekh axmed madaxweynihii hore ee kooxda riddada oo madal furan ka hadlayey ayaa ku dhawaaqay in ay bilaabeen diiwaangelinta dadka dhulalkooda la boobay islamarkaana ay dagaal siyaasadeed la gelayaan kooxda riddada oo ay ku qasbi doonaan inay dib u soo celiso dhulka ay dhacday cabdikariin xuseen guuleed oo soo noqday madaxweynaha maamulka shaadla dirarka ee galmudug ayaa isna xasan gurgurta ku eedeeyey inuu u baro ayaa isna xasan gurgurta ku eedeeyey inuu u bareeray dhaca hantida mugurtada ah mucaaradku waxay sheegeen in kooxda riddadu ay si cad oo burcadnimo ah u qaadanayso dhulalka muqdisho iyadoo diidday subarloogadii ay bixisay dowladdii maxamed siyaad barre siciid deni ayaa digniin culus u diray askar iyo siyaasiyiin uu ku eedeeyey inay soo abaabushay kooxda riddada soomaaliya hogaamiyaha maamulka shaadla dirarka ah ee isku magacaabay puntland ayaa mar kale ka hadlay khilaafka kala dhexeeya kooxda riddada soomaaliya isagoo askar iyo saraakiil kula hadlayey deegaanka carmo ee gobolka bari ayuu ka hadlay guux maalmahani ka dhex jiray madaxda maamulka puntland oo ahaa in xasan gurgurte uu ciidamo ku aruursaday xaafado ka tirsan magaalada boosaaso deni ayaa cagajugleen toos ah u diray saraakiisha maamulkiisa isagoona eedeen culus kala kordhacay kooxda riddada soomaaliya warar horay u soo baxay ayaa sheegayey in kooxda riddadu ay magaalada boosaaso ka abaabushay maleeshiyaad ay ku wajahdo maamulka isku magacaabay puntland waad mahadsan tahay walaalka cabdiqani xubintaanna waxaannu ku bilaabaynaa howlgallada ciidamada mujaahidiintu fuliyeen toddobaadkii tegey waxaana ka mid ah howlgalladaas kamiin mujaahidiintu u dhigeen kolonyo maleeshiyaad murtadiin ah oo dhaqdhaqaaqyo ka waday afaafka hore ee deegaanka mubaarag ee shabeellada hoose weerarka dhabagaalka ah waxaa inta la xaqiijiyey lagu dilay sagaal askari oo murtadiin ah halka sidoo kalena lagu dhaawacay ilaa toddoba askari oo kale waxaa sidoo kale lagu qabtay maxbuus murtad ah shan qori oo aakay afartan iyo toddoba ahna waa lagu qanimaystay maxbuuska murtadka ah ee ciidamada mujaahidiintu weerarkani ku qabteen ayaana qadka taleefonka ku wareysanay ani horta magaceyga saddexan cumar maxamuud siyaali alidhaa oo bajaajla ahay bajaajaa wada jiray ciidanka maga xamar joogtay liifilatuuraya si xoog xabad ligu qaad ligu xoog ligu qaad ligu dhahay xabad ligu ridaay sidaas darteeda horta aniga askarnimo ku noqdo maana dal difaac iyo diin difaac uma noqon walaa afgooda aan uskaaseen aniga xamar agtaasan kuwa lagu dhex saad lagu soo daraa kamid halkee tababar kusoo qaadatay lix bilood le
intaanan u imaan dagaalka maanta lagugu qabtay bal meelo kale oo adi aad ka howlgasho ma jiraa may mubaarag caa imaaday maanta horta saddexe iyo tabdiinaa soo galaa umaleeha mubaarag markaa imaahaga liima sheegin markii liikana la ogaaday maya horta rooraan joogtaa lasu waayey laakiin shaqada ukunji in la aadaa noola sheegay roobkaana oo marka joogsadana lasu waayey alaasaa maa ku jooga maqal iska ligeeto waa roob waa nagu daayay waa wax maal waa hadda ma jiro qaabka ay ciidanka u kala degan yihiin iyo halka aad ku sugneed si gaara inooga waran ani horta maa hadda ku sugnaay xerada oo burundeska degnaa mataqaana mubaaraga horteedana maa mise ugandheska ma degnaay waxay ka degan yihiin meel oo dhanka markii ma mubaarag meel oo masaajid ku yaalo oo keligii maro horteeda degan yihiin marka anakana aad degnaynay maha keligii maro bundada beer dhinacan ka jirto cambihii mar oo liin ku taale aan u imaana maanta sidee deegaanka mubaarag ee dagaalku kaga dhacay inooga waran adiga halkee ku sugneed markii dagaalku dhacay maanta markii wax dhacayeen horta anakoo laba boqolaa soo baahnay waa saakeen wadooyinka anaka meel ma naqaano mayno wadooyinka lama maraayo meelahanas oo kala baraheena soo rondeena nilsoo naqa anagula soo wada saaka haddaa soo baxno beeraha soo dhex qaadno soo socono cabaar mi aan joogna kasoo fogaaanane oo dhex maraynan xabadaa bilaabatay xabadda horta walla anaka anoo socono koo soconaa xabad beekaam nagula bilaabay kadibna seven iyo waa isku qabataba qararamta anigana markasaan u fiirshay ani meel dao godaan galay xabadaha anigana wadankii igu jirtaa iska firdhiyaana kadibna talyahurinki iyo abaanduulkii wato ordaan haddaa arkay anigana waa orday meel biyaha galay biyihii haddaasaan ugu baxnay mujaahidiinta wada ordaysoo wadadii soo wada gashaa ku dhex dhacay marka haddaa ordi maagana ani mujaahidiinta dhexda ka galay ekaana gacanta igu dhigeen ani horta ma aqaani macalin horta ma dhan meelaan ku cusbaa waayo meel magaceed makuu sheegi karin hal meelaan maanta laayo ku dhigi kara ma jirto intay dagaalka soo dadkii oo carareen arkay ana haddaan carari maagay ikaa kusoo dhex dhacale qoraga qoraga dhigaa laasdin waa dhigay waa lisoo karbadooga waa laga keenay ilaayiin ikaa
dagaalka maanta askar badanaa lagu dilay intaa la joogtay maxaa inoo sheegi karta xagga dhimashada intaa aragtay ana dhimasho maba arginta nafteeda la ceraray wax kuma fiirinba ana qal khasnada koruga anaa iska firdiyey khasnada hadday dhamaatana anoo ka bedelin ala cararo dhankee u carartay ana dadkii isi orda inaan ordi maagay wadadii mujaahidiinta wada socotaa kusoo dhex dhacay garbadogaalisoo wada raggii saaxiibada kula socday halkee ku dambeeyaan meela ku dambeeyaan ilaa hadda anima helaba muhaaraga qaar jiraan le rondale lagu soo wadama ma wax kale lagu soo wadana ana xabad dhan furan oo dhan midaan ay igu horeysade maya furan oo dhan tana ay igu horeyso mujaahidiinta maxaa ka aaminsanayd mujaahidiinta laa bilaa fikir qaldanaa ka aaminsanaa dadka waa qalaan waxaas leen waxaas le maana wax kaloo maanta ka aaminsanaa ma jirto maanta sidee lagugu dhaqday markii gacanta lagugu dhigay maadaama aad ahayd askari ka tirsan ciidanka rajada ee kusugnaa deegaanka mubaarak walaa horta wax maanta wax xumaan oo lii geysta ma jira horta hadda waa fiyo waa fiicanahay waa caafimaad qabaa wax dhibaataa liima geysan ciidanka saaxiibada ee maanta kaaga cararay ee furunta maxaa dhihi lahayd maadaama gacanta lagugu hayo oo ciidamada mujaahidiinta gacanta ay kugu dhigeen waxaa dhihi lahaa inay mahooda ka noqdaan oo isku soo aadiyeen oo la qaldan isku qaldaminaa dhihi lahaa anaa qalad aa qaldame markii laidin keenay mubaarak maxaa laidin sheegay adiga waxyaaba laidin sheegay maxaa kamid ahaa mubaarak horta markiina la keenay aniga horta ukunjiyaa la gala alla meela iga jirtana ma helin mafahant marka lama guryaa jooga maanta iyo saddexeedna waa kana adinkaani la jiraa hadda maxaa isleedahay marka maadaama ciidamada mujaahidiinta maanta ee dagaalka ugu qabteen adoo dagaalama gacanta lagugu dhigay maxaa isleedahay daayar hadda soo baxeysa cabdi saliifadi aan dhihi lahaa xasan sheekh ilmihiisa oo furunta ma joogaan ilmaha masaakiinta oo shacabka oo laayaaye maatada walaalayaal xaafidiin iska jooga guryaha abartiin canjeerada ku cunaan dhihi lahaa wax kaloo dhahay ma jirto maanta xooggiina adinkaa ku shaqeysan karin dowladdaa lasoo dirsanaa beenwa been shabaab ma dhamaanin waxaa saakin dhaayay ku arkaa aanana dhamaanin oo been la sheegaayo madaxweyneha beentiis waaye waase duur ma joogo xabadna ma tegiyo ilmo kuwiisaana xabad uma diriyo laabaqaha ujeediyaha in macalin iska noqdo anaa u dhaanto wallahi intii shabaaba dalka buxureysin intii la dhiilaayo inay hooyadood u shaqeeyaan oo dalka wadooyada dhinac ka mara anaa u dhaanto laakiin hadda inay midaas jirin oo dad tiro badan oo oo xabadda ka dambeyn oo kusoo galaayo inay yihiin hadda ogaaday ani horta nin oo haddana saas nin dagaalamana mihi nin oo asig isku imaadana miyo nin lasoo wadaaya ahay oo asalkeyga bajaaj la ahay aniga bajaajkaasna magaalkaas taagtaagayo darteeda aan ciilciilaan qaadaa u qortay maana ani dal iyo diin difaac uma qoran ani waxa ugu shalaaya maanta aniga horta intaan joogaa waalidkeygina horta igama warqabaan haddaa ii kala joogi lahaa alaan magu dhihi lahayn waa maya inaan bajaaj lii iska aadaa ii dheentay markaa shalay fikrad baan qaadaaya maantana wixii wixii lii go-aanshaa maraa duulaa raali ka noqdo wallahi cafisaa ka rajeeyaa maanta nin daayar oo oo mustaqbal oo hadda soo baxaya waxaan dhee ku argina rag oo rag oo la celi karin oo oo tiro badan oo waa dhamaadeen wallahi been lay tahay inay iska joogaan haddee rabaan xamaali baa noqdaane haddee rabaan bacseeye baa noqdaane intaasaa dhaanto maanta xoriyada istaa xafadaada aadee askarinimo rafaad idoo eeda haddana been oo lugoysma kala tahay howlgallada mujaahidiintu fuliyeen toddobaadkan ayaannu ku guda jirnaaye sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay kamiin u dhigeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ka baxay deegaanka buufow kuna sii jeeday deegaanka number konton halkaas oo lagu dilay hal askari oo murtad ah ciidamada mujaahidiinta ee ka howlgala wilaayada banaadir waxay toddobaadkan howlgal ay ka fuliyeen degmada dharkiilay ku dhaawaceen sarkaal ka tirsan maamulka riddada ee gobolka banaadir kaasi oo lagu magacaabo maxamed muuse dhaawac garaab ah ayaana soo gaaray mujaahidiintu waxay sidoo kale fuliyeen howlgal qarax ah kaasi oo lagu beegsaday guri uu magaalada baydhabo ka degan yahay sarkaal murtad ah oo ka tirsan saraakiisha maleeshiyaadka riddada kaasoo lagu magacaabo sandheere waxaana jira khasaare soo gaaray waxaana jira khasaare soo gaaray qaar ka mid ah ilaaladiisa haddii aan halkaasi uga gudubno howlgallada mujaahidiinta dhanka kale dhacdooyinkii toddobaadkan ugu waaweynaa ee dhacay waxaa ka mid ah weerarro saf ballaaran ah oo lagu ekeeyey magaalooyin gacanta ugu jiray milatariga maali howlgalladan oo ay si wada jir ah u wada fuliyeen mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin iyo xoogagga jabhadda xoreynta aswaadka ayaa lagula wareegay magaalooyin dhowr ah sidoo kalena lagu dilay saraakiil muhiim u ahaa xukuumadda riddada maali sidoo kalena lagu dilay saraakiil muhiim u ahaa xukuumadda riddada maali oo ugu horreeyey wasiirkeedii gaashaandhigga qoyska wasiirkan la khaarijiyey ayaa warbaahinta u xaqiijiyey inuu ku dhintay weerar istishaadi ah oo loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey oo lala beegsaday gurigiisa oo u dhow caasimadda boomaako warbaahinta ingiriiska laga leeyahay ayaa tibaaxaysa in ay jiraan warar sheegaya in madaxweynaha maamulka riddada ee maali jenaraal asiimi kuweta loo raray goob ammaan ah kadib markii isagana mujaahidiintu ay weerareen gurigiisa weeraradan oo geesta kalena sababay in si buuxda loogu xoreeyo magaalooyin waaweyn oo gacanta ay ku hayeen ciidamada riddada maali iyo ciidamada murtasaqada ruushka ayaa waxaa wadajir u fuliyey ciidamada mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin iyo jabhadda tawaariq ee aswaad falanqeeyo madax ka ah barnaamijka amniga ee gobolka saalex oo ay maamusho hay-ad gaaleed laga leeyahay waddanka jarmalka ayaa sheegay in howlgalkaani yahay weerarkii ugu ballaarnaa ee la isku dubarido muddo sannado badan gudahood ah dhowr saacadood kadib ilo amni ayaa sheegay in wasiirka gaashaandhigga islamarkaana ahaa ninka labaad ee maamulka milatariga maali uu u dhintay dhaawacyo culus oo ka soo gaaray weerarkan istishaadiyada ahaa oo si gaar ah loogu beegsaday xaruntiisa deegaanka kati ee duleedka caasimadda boomaako dilka saadiyo kamaara oo da'diisu ahayd afartan iyo toddoba sanno jir ayaa la sheegay inuu dharbaaxo kulul iyo dhabarjab ku yahay golaha milatariga ee maali maadaama uu ku jiray shanta xubnood ee ugu sarreeya golahaasi islamarkaana ahaa aasaasaha kooxdii milatariga ahayd ee agosto laba kun iyo labaatan xukunka ka tuurtay maamulkii hore sidoo kale mujaahidiinta maali ayaa ku dhawaaqay inay go'doomin ku soo rogeen magaalada caasimadda ah ee boomaako waxay sidoo kalena la wareegeen bara kontarool oo ku yaal meel u dhow magaalada caasimadda ah dhanka kale ganacsade ka soo jeeda soomaaliya ayaa lagu dilay dalka koonfur afrika wararka ka imaanaya dalka koonfur afrika ayaa sheegaya in kooxo hubaysan oo u dhashay dalkaasi ay toddobaadkani toogasho ku dileen mid ka mid ah soomaalida ku dhaqan dalkaasi dilka ayaa si gaar ah looga soo calaameeyey afaafka hore ee dukaan ganacsi oo uu ganacsaduhu joogay kaasi oo ku yaal xaafadda strand ee magaalada kabton kooxda oo loo badinayo inay yihiin burcad koonfur afrikaan ah ayaana si bareer ah u toogtay ninkaasi cabdulaahi mukhtaar cumar ayaa magaciisa lagu sheegay qofka kooxahaasi ay ku dileen albaabka dukaankiisa waana qofkii toddobaad oo bishan gudahood lagu dilo xaafadaha hoos taga magaalada cabton ee dalka koonfur afrika kooxaha mucaaradka riddada ayaa ku dhawaaqay inay diiwaan gelinayaan dadka ku dhaqan muqdisho ee dhulalkooda la boobay iyagoona eedeen culus u jeediyey kooxda riddada kadib kulamo toddobaadkani ka dhacay magaalada muqdisho oo u dhexeeyey siyaasiyiinta mucaaradka iyo qaar ka mid ah shacabka dhulkooda uu boobay xasan gurgurte ayaa laga soo saaray qodobo dhowr ah isbahaysiga mucaaradka ee isku magacaabay golaha samata bixinta ayaa ku eedeeyey madaxa kooxda riddada soomaaliya in ay dhaqaalo boqolaal milyan oo dollar ah ka sameeyeen boobka dhulka hantida guud iyo dhulalka sida shakhsiga ah loo leeyahay sheekh shariif sheekh axmed madaxweynihii hore ee kooxda riddada oo madal furan ka hadlayey ayaa ku dhawaaqay in ay bilaabeen diiwaangelinta dadka dhulalkooda la boobay islamarkaana ay dagaal siyaasadeed la galayaan kooxda riddada oo ay ku qasbi doonaan inay dib u soo celiso dhulka ay dhacday cabdikariin xuseen guuleed oo soo noqday madaxweynaha maamulka shaadla dirarka ee galmudug ayaa isna xasan gurgurta ku eedeeyey inuu u baro ayaa isna xasan gurgurta ku eedeeyey inuu u bareeray dhaca hantida mugurtada ah mucaaradku waxay sheegeen in kooxda riddadu ay si cad oo burcadnimo ah u qaadanayso dhulalka muqdisho iyadoo diidday subarloogadii ay bixisay dowladdii maxamed siyaad barre siciid deni ayaa digniin culus u diray askar iyo siyaasiyiin uu ku eedeeyey inay soo abaabushay kooxda riddada soomaaliya hogaamiyaha maamulka shaadla dirarka ah ee isku magacaabay puntland ayaa mar kale ka hadlay khilaafka kala dhexeeya kooxda riddada soomaaliya isagoo askar iyo saraakiil kula hadlayey deegaanka carmo ee gobolka bari ayuu ka hadlay guux maalmahani ka dhex jiray madaxda maamulka puntland oo ahaa in xasan gurgurte uu ciidamo ku aruursaday xaafado ka tirsan magaalada boosaaso deni ayaa cagajugleen toos ah u diray saraakiisha maamulkiisa isagoona eedeen culus kala kordhacay kooxda riddada soomaaliya warar horay u soo baxay ayaa sheegayey in kooxda riddadu ay magaalada boosaaso ka abaabushay maleeshiyaad ay ku wajahdo maamulka isku magacaabay puntland فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا waa hagaag barnaamijka ayaad dhegaysanaysaan raadraaca toddobaadka markan iyo wilaayada islaamiga baay maktabka dacwada wilaayada baay ayaa tartan cilmiyeed heer sare ah u qabtay gabdhaha wax ka barta mu'asasada alricaaya ee ka furan degmada buulo fullaay ee xarunta wilaayada baay warbixin aan idinkaga diyaarinay qodobkaasi waxaa inoo sii ambaqaadayaa bashiir muuxidiin abu ayman
كالطير رفت بعذب الآي والعبر هنا النعيم وليس النفس نتبعها هوى فتهوي بنا في كل منحدر
tartan cilmiyeed ama tartan aqooneed waa tartan ay ardayda ama kooxo ay ku tartamaan aqoon iyo cilmi su'aalo kala duwanna la isku weydiiyo waxaa lagu qiimeeyaa heerka aqoonta iyo fahamka guud ee maadooyinka ay ku bartaan ardayda goobta waxbarasho iyo qiimeyn dhinaca geesinimada ardayga ah tartannada nuucan ee xagga cilmiga waxaa kor loogu qaada aqoonta ardayda wuxuuna leeyahay faa'iidooyin badan sida wuxuu ku dhiirigeliyaa ardayda inay wax bartaan wuxuu kordhiyaa fikirka ardayga si uu u raadiyo macluumaad dheeri ah wuxuu horumariyaa xirfadaha maskaxda iyo xusuusta iyo falanqaynta wuxuu abuuraa iskaashi iyo wada shaqayn dhinaca ardayda ah sidoo kale tartamada qaar waxay noqdaan madal lagu mideeyo bulshada iyo ardayda waxbarashada waa furaha horumarka halka tartan cilmiyeedku uu yahay hab lagu kobciyo aqoonta iyo kartida ardayda marka labadan la isku daro waxaa la helaa jiil aqoon leh tartan u diyaarsan islamarkaana ka qayb qaata horumarinta bulshada buulafulay xarunta wilaayada islaamigaha ee baay waxaa dhowaan lagu qabtay tartan xiiso iyo xamaasad badan oo si gaara loogu qabtay gabdhaha ardayda ee wax ka barta mu'asasada waxbarasho ee arricaaya taasoo uu soo qabanqaabiyey maktabka dacwada wilaayada islaamiga ah ee baay tartankan oo ah mid waxbarasho waxaa si wadajir oga qayb galay dhammaan ardayda dhigata mu'asasada arricaaya ee ka furan buulo fulay kuwaasoo ay kala matelayeen saddexda mustawe ee mu'asasada ee kale ah mustawaha sare midka dhexe iyo midka hoose ee bilowga ah tartanka ayaa lagu daafuray ardayda dhigata mustawaha sare ee arricaaya waxaana loo kala saaray majmuucaadka zaynab bintu jaxsh iyo majmuucada safiya bintu cabdilmudalib qaabkan ayuuna ku bilowday tartanka
su-aale oo fidya ka saabsanta oo zaynab bintu jaxshin majmuucadaas nasiibkan ka dhimay oo ahaan liman khusisa ibraad duhri في مكتب الدعوات والإرشاد يا طيب الأثر قسم النساء قد حوى غيم العطاء المنتظر دور النساء ملهم في صنعة الجيل بدر في صنعة الجيل بدر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا مهاي لرؤوس عبد الله إبراهيم مجموعة من ترتمان زينب بنت جعش مجموعة من ترتمان سفية بنت عبد المطلب سؤال من ويدجاتي دين اسكدي خصوصا ببلد حار وجماعة المسجد يقصدونه من بعد بسم الله مجموعada zaynab su-aashii la weydiiyey si saxa ayay ugu jawaabeen sidaas darteed waxay ku guulaysteen laba dhibcood hambalyo ayaan leenahay insha allahu tacaala su-aale safiya bintu cabdilmudalib majmuucadaas nasiibkan heli nabi ciraawasaana alxalaalu bayinun waalxaraamu bayin في مكتب الدعوات والإرشاد يا طيب الأثر قسم النساء قد حوى غيم العطاء المنتظر دور النساء ملهم في صنعة الجيل بدر في صنعة الجيل بدر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا مقعي خضر الشيخ محمود يوسف مجموعة لا ترتمى مجموعة صفية بنت عبد المطلب مجموعة لا ترتمى مجموعة صف زينب بنت جحش سؤال مجموعة إذا ويدي جوابتي غدا نسكت الحلال بين والحرام بين الحلال مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره بين خبر المبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره والجملة بالمبتدا والخبر ابتدائية لا محل لها من الإعراب والحرام بين الواو حرف عطف بين على الفتح الحرام مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره بين خبر المبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره والجملة المبتدا والخبر لا محل لها من الإعراب معطوفة على الجملة التي قبلها بسم الله majmuucata safiya gabadhii ka socotay jawaabta ay ka bixisay su-aasha la weydiiyey waa mid sax ah sidaas darteed waxay ku guulaysteen laba dhibcood hambalyo ayaan leenahay su-aalihii kuwaad naga oo majmuucada zaynab bintu jaxshin radia allahu canha nasiibkan heli maa wajhu ljamci bayna aayati id qaala allahu yaa ciisa inii mutawafiika waraaficuka ilaya wa bayna aayaatin ukhraa tadullu calaa khilaafi dalika su-aalaas majmuucada zaynabni fahminaan malaya insha allahu tacaala jawaabnaha kunaga doonaan في مكتب الدعوات والإرشاد يا طيب الأثر قسم النساء قد حوى غيم العطاء المنتظر دور النساء ملهم في صنعة الجيل بدر في صنعة الجيل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا ومقعية زينب محمد عبد الله كانوا سعتوا مجموعة زينب بنت جحش وترسميسوا مجموعة صفية بنت عبد المطلب سعاشر النبي جوابتي هذا نسكت أيوه ثلاثة أوجه الأول لا يدل على تعيين الوقت ولا يدل على كونه قد مضى الثاني أي منيمك ورافعك إلي الثالث أي قابضك منهم إلي حيا majmuucata zaynab su-aasha la weydiiyey ardaydii ka socotay jawaabta ay ka bixisay waa jawaab sax ah sidaas darteed waxay ku guulaysteen laba dhibcood hambaliyo baaraka allahu fiikum
maasha allah su-aale oo majmuucaadkaas ka tartamahayaan lamada eh oo majmuucada zaynab ee safiya ee roob su-aale nasiibkan hali isla maadadii haddii ka saabsamay oo ahaa maa wajhu ljamci bayna aaya ittaqu llaha xaqa tuqaatih yaa ayuha aladiina aamanuu ittaqu llaha xaqa tuqaatih iyo wa bayna aaya fattaqu llaha ma stadactum في في مكتب الدعوات والإرشاد يا طيب الأثر قسم النساء قد حوى غيم العطاء المنتظر دور النساء ملهم في صنعة الجيل بدر في صنعة الجيل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا مقعي قليرة صفية عبد الرحمن كترتماي مجموعة صفية بنت عبد المطلب لا ترتماي مجموعة زينب بنت جحش سؤال شديد ويدي جوابتي هذا أسكدي بأمرين فاتقوا الله ما استطعتم ناسقة بقوله تعالى اتقوا الله حق تقاته اثنان إنها مبنية للمقصود بها jawaabtay ka bixisay ardayada ka socotay majmucatu safiya bint cabdilmualib waa jawaab sax ah sidaas darteed waxay ku guulaysteen laba dibcood hambaliyo ayaan leenahay
tartan xiise badan oo dhexmaray labadaasi majmuuca kadib waxaa qaybta labaad ee tartanka uu dhexmaray gabdhaha dhigta mustawaha dhexe ee ricaaya waxaana majmuucaadka ay kala wateen magacyada umu sulaym iyo majmuucada umu camaara waan mi su-aalo ka bilaabanaha majmuucada umu sulaym waa yahay su-aale oo nasiibkan ka heli majmuucadaas mayba nagadaasaas ha socoto carifii damiira alfasli في مكتب الدعوات والإرشاد يا طيب الأثر قسم النساء قد حوى غيم العطاء المنتظر دور النساء ملهم في صنعة الجيل بدر في صنعة الجيل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا قوم مقعي قهرم نعبد ولي آدم كان سعت مجموعة أم سليم لنا ترتميس مجموعة أم عمارة سؤالنا لويدي جاوبته هدان سكده ضمير الفصل هو حرف بصيغة ضمير الرفع المنفصل يقع بين المبتدأ والخبر ardayaddii ka socotay majmuucata umu sulaym su-aashii la weydiiyey si sax ah ayay uga jawaabtay sidaas darteed waxay ku guulaysteen laba dhibcood hambalyaanu leenahay waayahay su-aalo lamaad oo majmuucada umu camaara nasiibkan waaldadan may aha waana may ka saabsantaa maadada usuul fiqhiga carifii alfiqha في مكتب الدعوات والإرشاد يا طيب الأثر قسم النساء قد حوى غيم العطاء المنتظر دور النساء ملهم في صنعة الجيل بدر في صنعة الجيل بدر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا مقعيقو يا رملا حسن عبد الله مجموعة كسعد مجموعتهم معمارة سأشنا لوي دي جوابته هذا سكديو الفقه معرفة أحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد su-aasha la weydiiyey majmuucata ummu camaara gabadhii u tartamaysay jawaabta ay bixisay waa jawaab sax ah sidaas darteed waxay ku guulaysteen laba dhibcood hambalyaan leenahay qaybta saddexaad ahaana midka u dambeeya ee tartanka agaasinkiisa uu lahaa maktabka dacwada wilaayada islaamigaha ee baay waxa uu dhex maray gabdhaha wax ka barta mustawaha hoose ee arricaaya ee degmada boolafulay waxaana majmuucaadka ay kala siteen magacyada umuna caaisha bintu abibakar iyo khadiija bintu khuwaylad maba gudgalaanaha fasalkii koowaad ama ibtidaa'iga lamadii majmuuca ku socdaan oo isla mu'asasadii ricaaya alculuum sharciya lilbanaat majmuuca caaisha radia allaahu canha caaisha bint abi bakrin asidiiq radia allaahu canha iyo majmuuca khadiija binti khuwaylid su-aalo koowaad maysiyay marka majmuucada caaisha radia allaahu canha marka dhigahal furooy waahay su-aalo koowaad may waahan sax socoto waana mayba ka tacalluqtay ahaan qur-aanka min culuumi lqur'aan waay udkuri cadada suwar almakiyi walmadani في مكتب الدعوات والإرشاد يا طيب الأثر قسم النساء قد حوى غيم العطاء المنتظر دور النساء ملهم في صنعة الجيل بدر في صنعة الجيل
أنا مقعي لي اسمح سعدي سؤالتي اللي بيت جوابتي هذا سكده مكية سديت إلى مدني لواتن سديت ardayaddii ka socotay majmuucata caaisha u tartamaysay jawaabta ay bixisay waa mid sax ah waxay ku guulaysteen laba dhibcood hambalyaan leenahay اذكري من مقاصد سورة المسد في مكتب الدعوات والإرشاد يا طيب الأثر قسم النساء قد حوى غيم العطاء المنتظر دور النساء ملهم في صنعة الجيل بدر في صنعة الجيل بدر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا وأماع زيتون إبراهيم أنا كسر مجموعة خديجة أنا تغتني مجموعة عائشة سؤال جوابت هذا سكدي بيان خسران أبي لهب وزوجته بسم الله مجموعة خديجة su-aasha la weydiiyey jawaabta ay ka bixiyeen waa mid saxa sidaa darteed waxay ku guulaysteen laba dhibcood markii ay soo dhammaadeen weydiimihii su'aalaha waxaa loo ballamay in gunaanudka lagu shaacin doono natiijada tartankii xiisaha badnaa ee dhex maray ardayda mu'asasada arricaaya من البشر في مجلس العلم روح في تنعمها كالطير رفت بعذب الآي والعبر هنا النعيم وليس النفس ندفعها هوى فتهوي بنا في كل منحدر واركض لجنة عدن تلك لذتها تبقى ثوابا لمن tani waa xaflad xiisaheeda wadata oo lagu soo afmeerayey tartankii gabdhaha arricaaya kana dhacday isla gudaha mu'asasada waxaana ka soo qaybgalkeedu ay ahayd mid ay soo xaadireen mas-uuliyiin heerar kala duwan leh oo ka socday wilaayada culimo waalidiin iyo martisharaf kala duwan furfurashada xafladda kadib waxaa si toosa loo gudagalay gunaanudka tartankii xiisaha badnaa ee dhex maray saddexda mustawe ee arricaaya ee kala ahaa mustawaha sare midka dhexe iyo mustawaha hoose ugu horeenna waxaa idinku soo maqan codka mid ka mid ah ardayda oo kelimad ka jeedisay madasha arricaaya بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين أفسح من نطق بالضاد وعلى آله وأصحابه الذين نشروا ميراث النبوة والهداية والدعوة والهداية والدعوة في مشارق الأرض ومغاربها وبعد أولا أحمد الله سبحانه وتعالى وأشكره على آلائه الغزيرة ونعمه الكثيرة ومن نعمه الإسلام والإيمان والأمان والتفقه في الدين نسأله المزيد من فضله وإحسانه ونسأله أيضا أن يلهمنا بأداء شكره في كل الأحوال وأشكره أيضا متحدثة باسم مؤسسة الرعاية للعلوم الشرعية للبنات لمستوى العالي كل من شارك في هذا اللقاء معنا وأشكر أيضا لحركة الشباب المجاهدين وأميرها أبي عبيدة بطل المغوار وصيف المسلول على رقاب الكفار وأشكر أيضا للمجاهدين الذين في ثغور العزة والكرامة لولا الله ثم تضحيتكم لما تطبق شرع الله ولا المساجد يعبد الرحمن فضلا يعبد الرحمن فضلا عن المعاهد والأماكن الأخرى وأشكر أيضا ولاية باية الإسلامية ومكتب الدعوة ومدير المؤسسة والمعلمين والمعلمات قال الله تعالى والله معكم ولن يتركم أعمالكم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته aan markanna idiin maqashiino sheekh maxamed axmed garaar oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga kana qaybgalay xafladda isagoo taabtay ahmiyadda barashada culumta sharciga iyo in ay ammaan gaara tahay in intan oo dumar ah ay wax ku baranayaan mu'asasada ricaaya
meesha hadda aan joogno mu'asasada machad ricaaya ee dadka mas-uuliyiinteeda mucalimiinteeda ardaydeeda waalidiinta ilmahooda wax ku barto dhammaan waan u mahad celinahayaa waxaan leeyahay jazaakum allahu khayran allah in barakeeyo sacyigiini dadaalkiinan allah barakeeyo cilmiga mu-asasada loo sameeyey ee ardayda loo dhigo oo maalin iyo habeen lagu dadaalo cilmigaasina ilaahay subxaanahu watacaala ha noo fududeeyo xikmadda allah nagu sugo waman yu'ta alxikmata faqad uutiya khayran kathiira xikmadda qofkii la siiya khayr badan baa la siiyey marka jazaakum allahu khayran intaa kadib maanta waxaan maraynaa meel aada u fiican waxaa la soo galay hal gandheer oo jahliga lala dagaalamahayay cilmigana la raadsanahay baa la soo galay waxaa la soo galay jihaad gaalnimada iyo lala dagaalamayay iyo ehelkeeda oo islaamkana kor loo qaaday kitaabka ilaahay subxaanahu watacaala inuu kor noqdo waxaa la soo galay dadaal ummadda islaamka lagu walaalaynayo kitaabka alle subxaanahu watacaala dhammaan ilaahay guuluu naga siiyey maanta guul baa la taagan yahay wax walba meeshay awal hore joogeen ma joogaan maanta ilaahay subxaanahu watacaala cilmigeena naafic ha ka dhigo camalkeenana maqbuul allah ka dhigo adduunya aakharaba allah nagu ilaaliyo cadaabka iyo carada alle subxaanahu watacaala allah naga badbaadsiyo maanta waxaan maraynaa gabdhaheena inay macaahid u gaar ah oo si mug lah ee cilmigii iyo diinta lagu qaato ay ka soo baxaan cilmigii iyaga ay ku nashriinayaanoo kitaabkii iyo sunnadii guryaha ku daraasaynahayaan tacliintii guryaha dhexdooda ka wadaan macaahidda ka wadaan madaaristii ka wadaan maraakiista ka wadaan meel walba cilmigii iyaga ay fidinayaan dufacaad iyo dufacaadna marba soo qalanjibinahayaan oo kuuna sii haroona kuuna soo baxayaan sida mu'asasada macahdu ricaaya oo kaleeto intaasaa la sii marahayaa oo dalabo ah ayaa wax ku baratay ilaahay subxaana watacaala ha barakeeyo waxaa la marahayaa cilmiga adraaftiisa oo dhan in lagu tirtamayo oo masaladii la sheegaba intaasi ay diyaar u tahay inay ka jawaabi karaan oy aqoon u leeyihiin gabdhaha haddii wax la baro macnaheeda waxaa weeye ummadoo dhan ba wax la baray maamulaha mu'asasada ayaa soo bandhigay mu'asasadan wakhtigii la aasaasay maraaxisha ay soo martay iyo qaabka ay hadda waxbarashada uga socoto jazaakum allahu khayran marxaban bikum muasasat ricaaya markii ugu horeysay waxaa la furay kun afar boqol soddon iyo sagaalkii waxaa ka qalanjibisay marxaladii ugu horeysay afartan iyo sagaal arday baa ka qalanjibisay ardada eeda aheyd badankooda maanta waxay ka tirsan yihiin ducaadda oo weliba waxaa la dhihi karaa walaayada keliya ma ahe walaayaad badan bay ku faafsan yihiin ducaadday ku jiraan oo qeyb ka qaadanaya faafinta dacwada ayagoo kale allaha badyaan leenahay marxaladii labaad waxaa ka qalinjibisay konton iyo afar arday baa ka qalinjibisay oo iyaguna qeyb ka mid a dib ugu soo noqday macadka oo qeyb sare oo tacliim alcaaliya oo hortooda aan jirin loo bilaabay oo marxalad cusuba ay u gudbeen ayagana iyaguna hadday ka baxaan waxaan rajaynaynaa in ducaadii saaxiibadooda ahaa ay ka daba tegi doonaan macadka si guud wuxuu ka kooban yahay saddex fasal ayuu ka kooban yahay fasal koowaad iyo labaad iyo saddexaad buu ka kooban yahay labadaas marxaladood ayaa horay usoo qalanjibisay marxalad hadda gebagabo ah ayaa jirta gebagabo ku dhow baa jirta oo mareysa fatradii shanaad mareysa hadda gebagabo ah hal fatra oo dhiman lix fatra ayuu ku gebagaboobaa macadka qeybta hore hal fatra ayaa u dhiman qeybtaas ayaguna way soo dhow yihiin mar dhow halkaas fatra u dhiman iyo qeyb ibtidaa-i hoo la qabtay hadda sanadkan hadda aan ku jirno oo fatradii ugu horeysay hadda tan ay tahay lasoo gebagabeynaya saddexdaas fasal ayay isugu jiraan markii hore ay bilaabatay mu-asasada waxay ku bilaabatay hal fasal ardada hal fasal bay ahaayeen labaa laga dhigay ay u gudubtay saddexaa laga dhigay waa hadda saddex fasal sanad walbana in fasal cusub lagu daroo la siyaadiyo ayay rajadu tahay hadduu ilaahay ogolaado marka dadka waalidiinta ah iyo dadka waxbarashada danaynaya waxaan u sheegaynaa macadka ciddii danaynaysa in ay wax ka barato ubadkooda waa u diyaar jazaakum allahu khayran kusoo dhawaadaan leenahay xagga macadka waxbarashada diwaamka saacadaha subaxii waxaa la imaadaa hal saac rubi dhan bay ardada soo galaan toban iyo kow saacna galabtii iyo bar toban iyo kow saac barna wuu ku ogyahay waqtigiisa duhurkana waqta waxaa ku jirta birrifa ah oo qada iyo salaad la aadaya intaa udhexaysa daraasadu si istimraara ayay u socotaa markanna aan idinku jiheeyo dhanka waalidiinta ay ubadkooda wax ku bartaan alricaaya oo si farxad leh u bogaadiyey waxay halkaas ku arkeen maalinkan iyagoo sidoo kale bogaadiyey maktabka dacwada iyo maamulka mu'asasada alricaaya gulaanudkii waxaa halkaas looga dhawaaqay majmuucaadkii guulaystay iyadoona howlka ay haraysay farxad waxaana goobta lagu guddoonsiiyey abaalmarina lacageed inta marka dhigay tartan oo arday oo walbaradeen ayaa ka tartameen ardayda oo tartantii saddex fasalu mayna ka kooban yihiin saddex lix majmuuc dhismul caali tiradii ma haytay soddon ilamo gabadhood oo daaliba soddon ilamadaas la majmuuc ee koobnaayeen majmuucatu zaynab bintu jaxsh iyo majmuucatu safiya ee koobnaayeen markan tartameen su-aalaha la jooga marna ayaa la weydiiyay si sax ah yaa ka jawaabeen waxa saxi ee gudidii lajinadii la kala saaray ee baa saxday ma sheegneen lamadaas majmuuc jinjin labaatan iyo afar su-aal ayaa la su-aali ilaahay subxaanahu watacaala waafaji kulli ka jawaabeen marka ma weeree majmuucatu zaynab bintu jaxsh mayna ka guulaysideen majmuucadaas sideed boqol oo shilin soomaali ah amiiradii koytoy insha allah majmuucad lamaad oo qismil caali le ah majmuucatu safiya ayaan may ka guulaystay sideed boqol jinjin walba mugafna ilaahay subxaana watacaala waafaji cilmishu ilaahay barakaay almajmuuc thaaniya majmuucadii lamaad oo qismu thaani almutawasit qismiga lamaad oo marna mutawasitka ah may ka koobnaayeen lamajmuuc tiradii oona tumiliyaayen majmuuca umu amaara iyo majmuucatu umu sulaym majmuucatu umu amaara mudiiridan weere tumiliya ka koobnaayeen majmuucatu umu amaara hakatoy mudiirida afar boqola ka guulaysatay shilin soomaaliya majmuucatu umu sulaym kadaalika in iskasi jinjiganka koyti ayaan may guulaystay afar boqol kun shilin soomaaliya isku mid markanshaayana koyto insha allah maan gudubaane majmuucatu qism alawal oo tiriya ku koobnayd tumishan gabdhood in may koobnaayeen majmuucatu khadiijata bintu khaweelid iyo majmuucatu caaisha radia allahu canha majmuucatu khadiija mas-uuliyadan weere insha allah in may guulaystay saddex boqol saddex boqol kun shilin soomaali ah majmuucatu khadiija qofkii mas-uulka ahaa en koytoy oo majmuucatu caaisha iyeen hekoyto hakatoy insha allah in may guulaystay saddex boqol mas-uuliyadda caaisha heebatoy wasinka bishaareye in dadka tartameen oo dhan oo majmuucaaka jinjin sheeneen lamada majmuuca damboyd awal ah isku sin kakooyan insha allah su-aalku ila su-aali ee majmuucatu mutawasidka saas kadaalika ee caaliga walgafi malahayn ilaahay cilmiga siin barakay ilaahay makatu wanaagka dadka cilmiga ka camal falay in ilaahay siinka daran sami waaye cilmi bilaa camal ah geed oo bilaa thamar ah geed oo marne walbahan biyaane walka dheefsan u lahayn oo kalgu marka alcilmu walcamal skiriñin kii baradii may ka dhib badan yaha kin baran kan barna jaahil wasalbimisal og laakiin baradii in ka amal fadlan baahanye tartan cilmiyeedku waa fursad weyn oo lagu kobcin karo aqoonta iyo kartida ardayda waxa uu door muhiimah ka ciyaaraa horumarinta bulshada aqoonta ku dhisan waxaana intaas ku soo dhammaaday tartankii arricaaya ee bulafulay tani waxay fursad u tahay gabdhaha arricaaya oo u jilbi xirnaa tartankan waxayna jaanibka kala dhiirigelin u tahay kuwo kale aan weli soo haleenin waxbarashada sharcigaah ee moosasadan iyo sidoo kale goobaha waxbarasho ee ka furan wilaad islaamigah ee baay
هنا النعيم وليس النفس نتبعها هوى فتهوي بنا في كل منح aad buu u mahadsan yahay abu ayman ayuu kaasi ahaa أرجع صحبة ولات واستدرك تآخينا كان الحب في المولى من أسمى معانينا والأحلام في الدنيا من أبهى مغانينا والأحلام في الدنيا من أبهى مغانينا
waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan ku sii siqaynaa markanna waxaad ku soo dhowaataan qaybta shanaad warbixinada aan ugu magacdarnay soo kabashada deegaanadii lagu soo duulay ee wilaayaadka gobolada dhexe waa kan cabdulqaadir maxamed rabaani duulaanku waa mid weli ku socda bulshada muslimiinta ku dhaqan bariga afrika sababta loo beegsanayo waa keliya inay raalli ku noqdeen in ay isku maamulaan ku dhaqanka shareecada islaamka hogaankana ay u dhiibtaan walaalahooda mujaahidiinta xasiloonida iyo kala dambeynta kusoo dabaalay wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya cadowga salabiyiinta iyo dabadhilifyada murtadiinta waa miday u cuntami weyday sidaas xasidnimo intay ka gaareen ayay isku dayeen in ay dadkeenna ku qasbaan ku hoos noolaashiyaha maamulka dulliga iyo kufriyaadka islamarkaana ay bulshadeena u gacmo qabtaan mabaadi'da dawaaqiidda ee faraysa in ragga dumar loo bedelo haweenkuna rag loo bedelo markay iska yureeyeen nafalxumada kufriga waa tan uu cadowga ku dhaqaaqay ficilada foosha xun ee uu u geysanayo bulshadeenna guryo iyo xaafado ay leeyihiin dad rayid ah ee diyaaradaha dagaalka ee siliibyada maraykanka ku daqaysay deegaanka show waxaa duqeymahaas ka dhashay dhimasho iyo dhaawac iyo in ay ku baaba-aan hanti wixii yiilay guryahaas ay duqeeyeen si aan wax badan uga ogaano arrimahaas waxaan ka waraystay mid ka mid a ehelada dadka dhibaatada lasoo gaarsiiyey oo iiga warbixiyey waxa maalinkaas meesha ka dhacay magacayda waa macalin cali maxamed cusmaan deegaankan aan ku nool nahay oo ah shaw caano walaal waxaa noo geystay duqaymaan iyo gubitaan laba marxala laba madaxweyne oo allah tabaaraka wa tacaala cadowna ku ah allahna noo keenay qadarullaahi maqduurin baan leenahay gaalooy waxaan leenahay maraykan ha ku soo dirsado ama afrikaan ahaaw ama soomaali ahaaw balse waa kugu maqannahay waana ku sabarsannahay allah tabaaraka wa tacaala imtixaankiisa inay ka mid tahay waxaan leenahay rabbiyow adiga baa un naga kaafiyo annagana insha allahu tacaala amarkaadana waa qaadannay saacadaha soo socda ama bilaha soo socda ama sanaha soo socdane waan iska dhici doonnaa jawaabna waa ka bixi doonnaa waana ku sabarsannahay waxa nugu dhacayo alla mataqaano nugu imtixaamay middaasi taasay ahayd walaalow gurigan kale duqaynta ka dhacday ee qoyska lagu beegsaday bal maxay ahayd sidaas u dhacday walaalow habeen habeenadaha ka mid ah gurigaas ayaa mataqaanaa maraykanka ciidamadiisa oo ku sheegay mataqaanaa doronis iyo diyaaradahaas mataqaanaa quranka hobeenta ah ayay noo geysteen waxa mataqaanaa kuwax yeelo noqdeen waa dad iska masaakiin ah oo hooya iyo aabbahii carruurta dhalay alxamdulilaahi ilaahay uu ku jeclaaday waa dad mataqaanaa shacab ah waa dad iska masaakiin ah waa dad wax aan geysanin waa dad mataqaanaa alxamdulilaahi labadii marxalaba tii hore iyo tanba maraykan baa sheegtay wuxuuna u sheegtay inuu soomaaliya qolqol qoysqoys fardi fardi oo uu cuni doono balse alla ma dhihin annagana mataqana waxaan leenahay wax had waddo waxa waaye waxaan mataqaanaa allah tabaaraka watacala inuu imtixaamaa waayo waan iskaa waan aarguursan doonnaa waan iskaa dhici doonnaa waxa waaye mataqaanaa gurigaasna waxaa noo geystay ninka la yidhaahda madaxweynaha hadda xilka haaya taraam oo sheegay muslimiinta meel walba oo joogaan inuu beegsan doono gaar ahaan xataa dadkii soomaaliyeeday oo qaxooti noqday oo waddamadaas tegey inuu beysanayo ama mataqaanaa maraykankuaan jooga haka mataqana hanoo aargudaana ama dadka mataqaana hadda joogo deegaanadan hadda aan joogno iyo kuwaanka agdhow ama soomaaliya geeska bariga afrika ha noqoto inaan kaa aarsan doonno kuwaankaa hoos shaqeeya iyo adigban aan kugu maqannahay waxa waaye kaasna mataqaana duqaymaha cirka kuwaanka mataqaana kasoo tuuro madaaficda arxalxumida ah kaas mataqaana waxa waaye waxaa noo geystay taraam kan joe baiden ou ahay ciidamadiisa lugta ama mataqaana gaadiid ku socda bangaraafta ama iigana mataqaana caloosha u shaqaystayaasha ah ayaay aheeday maraykan fariinta waa ku maqan tahay waxaan leenahay dadka u dhashay deegaanadan ama hiiraan ama ka baxsan beesha nahay ah waxaan leenahay mataqaanaa ninkaasay ciidamada u hoos shaqeeya oo shayaadiinta mataqaanaa soomaaliya ama ka baxsan mataqaan ka hoos shaqeeya waxa la burburinaya waa carruurtoodii waa guryahoodii waa hooyadood wixii mataqaana alxamdulilaahi ay ku nooleeday waa hooyaday lahaayeen waa meeshii mataqaana haddiis ilaahi tabaaraka watacala uu tooba keena ay ku noolaan lahaayeen war ninkaas mataqaana uga aar baan leenahay ninkina ninkii u dhow maraykan ninkii arko oo musli aan ahayn maraykan dad muslimiina jira dadka muslimiinta aan ahayn oo ameerikaanka ah waxaan leenahay mataqaanaa hilibkooda iyo hilibka digaaga mid hadii noqdaan leenahay magaalada show waxaa hoos yimaada deegaano dhowr ah waxaana ka mid ah deegaanka bilaal halkaas oo maleeshiyaadka murtadiinta ay ka geysteen fal kufsi ah oo ay kula dhaqaaqeen gabarh da'yar ah oo xanuunsaneyd weliba sagaal bilood oo xaamilo ahayd hooyada gabadhaas la dhibaateeyey ayaan la kulmay waxayna iiga warantay tacadiga gabadheeda yar loogu geystay deegaanka iyo maleeshiyaadka ka dambeeyey arrinkaas asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu waxaa la yidhaha khayre cismaan maxamed waxaan ugu soo duuri madaleysayaal oo cadow ah oo wata nin la yidhaaha nuur dheera oo ilaahay ka furutay gabartaas dhibay geysteen torrey laba meel ugu dhufteen waxay ku dhuftaan ku dhufteen imaa ilaaha unaga qaban doona insha allah waana la xisaabtami doonaa cadowgaas waa ka aagursan doona hadduu ilaaha yidhaah maxay markaa maleeshiyaadka gabadha ay macnaha u geysteen gabadha waa kufsadeen laba meel torrey ugu dhufteen waa kala tuureen oo wejigay dharbaxti ugu dhufteen oo sanka u dhiig ka imaadiyoo dhowr biliyay tabcaan ahayd saasaa jirta oo gabadha jirdil xataa way u geysteen haa waa jir dileen toorey laba meel ugu dhufteen wejiga dharbaxjoogu dhuftay tiloo gacangidiis asanka dhiig ay ka keentay dhabarka haddii kubitur la saara dhabarka iyo waxaasoo dhan xanuunaa jiraa la dhahay oo dhiigaa fadhiistay gabadha marka aad bay u dhibaateeyeen gabarta aad bay u dhibaateeyeen oo qof iska xaamilo ah oona curyaan iska ay ahayd Eh, maxay kaloo markaa deegaanka ka geysteen oo ay dhibaataa ay sameeyeen oo aad ogtihiin deegaanka way burburiyeen oo waxay ka tari karaan waxay gubi karaan iyo waxay maxaan ku sheegaa ay hanta qaadan karaan caagala biyaha hataa waa qaateen waxay idhaafeen ma jiraan
oo boobna way geysteen haa boobna waa geysteen
maleeshiyaadka eh, meel walbay tagaan sidaas wax u boobayeen miya meel bataa saas wax boobayan dad muslimba maba aha Mhm.
qofka dad muslim iyo jirka dadka iyo dadka waxaa dalka u naxaa soo maaha marka saas waa xaalada tahay marka ugu dambeyntii eh, fariintaada maxay tahay aad is leedahay waad u diraysaa cadowgan eh, gabadhaada dhibaateeyey eh, maleeshiyaadkan murtadiinta ah ee gaalada gadaal ay kasoo riixaysay kolley xabad baa naga dhexaysa wax kaloo naga dhexeeya ma leh waan loo argooyi doonaa insha allah niman baa habeen iyo hir u taagan oo dagaalkooda kula jiro haddii waxad badanna waaba laga guuleystay haddaan wixii dhamaystir waa la dhamaystiri doonaa maraykanaana wata maraykanna wax asxaan oona dhex yaalla ma jirto haa ilaah baa naga qabanaya unkana waa maxaan ku sheega waxaan ka tari karin waan ka taraynaa laakiin in loo soo argudi doono insha allah aan rajaynaa gabartayda waa gabar iska maskiinad ah oo iska macluul ah oo xaamile iska ah oon carari karin marka wixii tay ku dhigaana ilaah baa ogaay maraykanka iyo maleeshiyaadka dabadhilafyada murtadiinta waxay go-aan ku qaateen in dad iyo duunyo aysan waxba reebin wixii ka hor yimaadana ay cagta marayaan sidaas oo kale isla magaalada duleedka show deegaan ku yaalla oo lagu magacaabo wardheen waxa ay cadowgu si bareer ah u dumiyeen ceylkii ay ka biyacabi jireen dadka iyo duunyada waxayna sidoo kale dabqabad siiyeen laba qol iyo agab kaloo dhex yiilay oo loogu adeegayo bulshada deegaanka iyo xoolo dhaqatada usoo aroorida ceelka xoolahooda inta aan ku guda jiray indha indhaynta deegaanka waxay indhahaygu qabanayeen gabdho aan mooday in ay ka yimaadeen madaarista waxbarashada kuwaas oo aad u xijaabnaa qaarkood waxa ay la jireen amaba ay la socdeen amaba ay ilaalo ka ahaayeen xoolo ay u soo arooriyeen ceelka wardheen mid ka mid a gabdhahaas oo aan waraystay ayaan weydiiyey su-aal ahayd ka waran xijaabka aad wadato waa ayo cidda kugu amartay sidan ayay iigu jawaabtay
anlatayda gushta anlatayda gushta yaa?
muslinka dhan baa ku waajibiyaa dharka inaan la xirto waa jawaab iga yaabisay balse keligeed ma ahayn oo gabdho badan oo iyada la mid a oo baadiyahan kula nool ayaa sidaas u xijaabnaa waxaanay tillaabadaasi ka turjumaysaa heerka dacwo iyo diin jecel ee dadkeenna ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ee soomaaliya aad buu u mahadsan yahay cabdulqaadir maxamed rabaani ayuu kaasi ahaa guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkii raadraaca toddobaadka oo caawa qodobo xiise lah aad ku dhegaysateen waa inaga intaa intii barnaamij midkan la mid ah aan dib ugu kulmayno waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu